inkastoo yoohabaha yang musharaxiin anteegan xilka kursiga xildhibaan qaran ee doorashooyinka dadban ee sannadan labada kun tumilita iyo weliba geega ha sharaxay gudoomiyaha gobolka bay rashiid cabdulaahi maxamed usoo musharaxnimadiisa ka bandhigi xaflad geeg iyo kudhidi wegara guest house xafladun yo weliba ku qayb galaya malaaqyo samadoono ururada dhallinyarada ururada haweenka xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xubno kaleed oo ku dareeray maamulka gobolkii kan degmada sheekh bayaadir oo ku mid ahay dadkii xafladda ku hadali iyo weliba us ammaanay walqabadkii sannadkii barkaha usijari maamulka warmuudka ku haaye rashiid cabdulaahi maxamed kaasoo geega xaflad laha kabandhigi filin dukumiintir eh guddoomiyaha kuku sheekiyay walaa usaqabadi sheekh bayaadir iyo hadaladiis weliba yo ku mid haayana
hatana geedka maylaroge kontonkunqofondorto shalay qof deel fadaay geedabluwaay kontonkunqofondortoyalehri hatana wejin lama ado ninkan hatana ilaahay mahadsanaa shalay cabdirashiid hay-addaan shaqeeyay hay-addaan daadkuurayay guddoomiyaha gobolka nagadi guddoomiyaha gobolka haddii nagadi haddana ina istijaabiy hatan horan dareera wal horumar ew oo walaga adag horow lan istaahilu wala namay waha wal dadka islaleeyu wala la weydiiyowna siyaasuu siyaasadda kari kobo ma ee soorisona ma ee ambuuliyoonay toho buugna ma ee bedi beernama wal kugadiisugu wal la baradaw wal dhibyaala lakazuuli la fadaw wal dheeftaala lahakadhawaay la fadaw wal umadhajama gonye lakashaana la fadaw wal wejiyaalo badan lew wal ummata ilaahay kii muslimaay ka gaala abidkii hilow arrintaas arran barasho iyo dadan baahu maailan walba intuus hadlabisada fada era wal ku fayliye marka shakhsiyaadka indiisa hansuruba fadaan era kuyabarashiida kanka hore ayaa ka qiyaasaana lankii oo merig oo uurka jarta ka warsadi allaa soo barinta waana dhalla waa mirig dhalla mirigdaasa fadaga eri malku bakiilaw wala wal umata galantiya ka jaru wala wal umatiya ka jaru laakiin dadkan waylaylayna kalsoonidii shacabka ka sii kora tan ergadana adig kasbado karta maylana cabdirashiid dadka walaaladan ee oo aan ka akhlaaq fayla oo aan ka dhagan fayla intuusa lahaa in aan dadaal badanaay umadtana aan shalbiyaana dhexdhexaade iyo intuan ku goradaan intuan ku aragaane dadka la doorado haddii haatay haada fadno anagabna dhagama fay wal badanoo qabsama fay sababtoo eh hata dharan badana dhaha mareen haddii aad ayidhaankiyoontii haddii aad lawihaan la dowaada islaan caadi eh laan isbedelowma eh marka dhabka oo siyaasaddan jeedo mise ummada hogaamiyla fadawana may waa laan caadi yeelay ka socdo aan isbedelaana dherfan qaadaana jilban qaadaan hunguran qaadaan antaasoo sifaadka usaleeyu eedmaan taageersanaa oo aan ogolaadane oo raalli keenaa dadkii oo landhiiri warkaas ini gudbiyaan ummada gudbiyaan walaalkana ini odka siiyaan aana kale warsadeen ini jareen walaaladaan ee ogna walaana nasiibu may jari jarteen markii dawladda imtixaana la galee asgardada madil imtixaan ardayga may leehay dhiidi tidhiidi waa leehay madiiba kooma galaa la arage marka dada walwaayidoon dadna wala wal hele laakiin walwaay may la faday kooma an galan inis wala ilaahay amarkay leyle saas ka ogaado la fade kii wal heloona walaalshayn bukurooyin walaayuusu dhaado fadiyuusiin haaye shalay bay la tartamaayeen ardaan ku aarsana la fade hatan marka eed ardeen kamaha nagaana shirkan qaabka lahan gaban gaari gudoomiyaha may ka taageersanayshara shalay haddii gudoomiyahay may mawjuuha geed inisu meeli ana fadhii habadhay loo ka qaadan muqhawsan aran ini meeli binaay haddana meel kale walaashay roogin weydiisada may waha inuu wala lislileeya daliilan ata laakiin sinyaa umaha marni laki tuuladoo doolan diiba habadhay liyo dhawaa maayo mukuqaaw inuusaar abdirshid iyada maarna gobolka inaana binaay tan kaleana nasiibsada hawaayana dadkay lijara may wax naftii horumar faylow eedaan mahadsantiin hadhawaayana sharxowka abdirashiid walaana dadkiilan dhiibadiidan walsiin talow doorada
gudoomiyaha degmada baydhabo ena waana doqa magaalada cabdulaahi cali maxamed watiin oo ku mid tahay mas-uuliintii lakacasumi xafladda iyo khudbad xamaasad leh ku jeediya xafladda walin isu ku faaladay khibrad iyo weliba aqoonto uus unleya xilkaasnimada iyo horumarinta ummado ee mudane rashiid cabdulaahi maxamed taasoo gudoomiye cabdulaahi cali maxamed watiin uuse kukacodsadi bulshadii meelaseha ku qaybgali iniyo ka dooradaan mudane rashiid cabdulaahi maxamed دين كورت ميبو مالن او حقيقي ميبو ايد ايد فرحات ان لو انو بدوميها دول كباي رشيد عبد الله مدة هدمان سنة iyo shanbir oo si toos ah wada shaqeeyni horna maarna heedaha maarna yuunkaas kala wada shaqeeyni laakiin waajin heedaha kala wada shaqeeyni iyo hadda maarna barashadana bari may buaha lama nooca may buahayaa yashaliin bere ma korna wala gengal weydiyaha may buaha wala u maarna beel buweydiyahayo wala jufli buweydiyahayo inkastoo maarna weli wadankan deer maarna hal cod iyo hal maarna hal qofan deerin laakiin horumar fadow cadaalad fadow sinaan fadow meer faday maarna rashiid cabdulaahi doordood mayn lahaa dalbada may bo-aanto badan dadka matiya sharaxaayaan darbiya may ka dhijiyaan sinaan iyo cadaalad iyo midnimo iyo horumar ay ka dhijiyaan laakiin geeg hooba rashiid cabdulaahi waa laguwarsada fadiy waa laguwarsada fadiya ahaa muddo sanadii bare may booyah wada shaqeeyni oo hamiyii maalamay bay wadankan rorani langeeg aqoon durusan lahay ogeega taariikhdiis la qoraysa faday xaqiiqdii iyaa inis malee hoob markiisin horumar iyo cadaalo istinaan falaasan weer faday rashiid cabdulaahi hay doordoy ma aaminsanaa wadankan maamul badan ha mari labaatan iyo libisina bay dhowba bursanaaytay ama koox soomaal ba bursanaaytay maamul badan ha mari walageed inta laha ka bandhigi iyo walka lahan bandhigin oo badan oo luqabadi may bahaylaanki hormuudun haaye haaye oo gobolkan baageeg hormuudun haaye haaye daree ma kornan maamul badan ka horeeyey dalban wadankan ha maamulen wala maarne oo hadda luqabamaba wal wadanka yaalyahay ma maamulen hadda kuway mahayn laakiin aqoontiya iyo kartidiya may booya lahaaye iyo maarne midnaan iyo insheegad ee wada shaqeynta oo maarne maamulka lahaymayya hogaamin lahayd xaqiiqdii maybolamay geeka bulshada hogaamiyi karo oo bulshada geeka maseershilaka aamini karo hobada un maarne un marka shilaayna fadaana oo un erna fadaana shalay mada hibil jeeni abdirshi jeenani fay lahayd un erqabna abdirshi hadda hortin fidhii hadda codtin garantinka jara meerafay mayba abdirshi codtin haysiyo laa managoo doona oo keliya maarne beel miilan gali managoo doona langmay naga doona maarne digli mirifli miilan gali naga doona langmay naga doona maarne soomaali miilan gali may buahaya naga doona daree ma kornan labaatan iyo dhowrkan sano dowladowlaha dhisaay cartaha ka bilaaw magaasa jabuuti ilaa ambagaati ilaa taadi muqdisho ka dambeyti dadka laha dadka may buah oo oo laha doordaay oo xildhibaanada digil mirifl ama xildhibaanada beelaha wakiilkan haayeen dabanjeo badan may nagadeena oo la kashilaayo oo leeraw geegi hibil meelin jeysidi fadni may hibil meelin jeysidi waa leeraa nagade may weeli daree ma kortan xilliyada maarane baarlamaanka la hor fadhiyey fikridaha ama insheegada ama markaas wadanka masiirshii ka hadalow intee badan shibaan badanyihin shibna mayba wadan mayba masiirshii may ka hadalow shibmay ba wadan may ku hormariyow baarlamaan madalkali baarla madalkali hadal waay inaad hadal kor inaad maar waa ka dhaaqay kor inaad adduun kulan sheeko tolo fadhe laakiin geedka maarna meelii fadhiido waa la ka kor ka maar la kashay shaqeysado may ba dhibsho leeta laakiin marka hormuudkaasi hormuudi fadhi abdirashiid abdirashiid doorada sagar fadhe gobolka baay sanad keliya shanta beelood roogii waxyaabaha lagu abuday aragtan caafimaadka waa lagu abuday biyo waa lagu abuday wadooyinka waa lagu abuday buundo maarane oo abshirkaahile la sheegaya bambiyamay wadan laka dhisi wala maarane haddii usun loo bengelin loo bengelin oo hadda daragan may buaha ya ya ya ya ya ku daran marka maysi yara faday lanka ma leeray wala isfaali may buu jeeka maadan wala isfaali may buaha aragtan ay meeraasan inta kuwa meeraasan nidusi meeraasan gobolka baywalasa ku gobodiya may buaha ya ya yani filan laakiin may bua usoon tan jaalan caqabada jiran un ogno xaaladaha geega una ka shaqeyni ama maamulka gobolka ka shaqey un ogsugno ya haddana intaas lu goboday ya maarna miisaaniyadan jarna bajadan jarna war maarna geega oo maarna maamulkaas ka shaqeeyo shidaashii isbaawshii ka shabadaay guryihi keligiis usubasadaay gandhaga doontaas lagu qabsaday haddii intaygu soo maarinay federal federalism gudubin ma aaminsana maarinay inus maarinay hormaryow dowladka baayus maarinay lanka hormarii faday ama maarinay dowlada koonfurba lanka hormarii faday inus ay mayboya ya insha allah ya mayboya eedanka hamuyina codkiinka shakiidan codkin lanka sii fadanka shakiidan codkin si xurun ah lanka sii fadan si xurun ah laakiin taladay hoob haada fadna laakiin geedka oday hooban haada fadna codkan maybua bershida sii faday
sidoo kale haddiiusu guulaysada musharax rashiid cabdulaahi maxamed intuusu toga doona garab iyo gacal walaal oo midigtiis usubanaayey
abdulsida bobo otagay baaqiyada may booyin sheegada liirimi waxna gali dagalimi waxna gali wada shaqaynti maarni oo soo bunayti oo xaqiiqdi walaalnimadii kala gacalnimada may boohan ka jiran may boohan sheegada yalla waaye lanka marka gobolka maga aw doona iyo kulli may boohan kana bulshada ma laga doodo in kulli may boohan jira mataayo laakiin insha Allah waqti sheelata babu door may boohan insha Allah wada hadal doon laakiin may waasana in maarni mintan dashi may boohan may hirahira bile in may bamir tali waasana taasna cadaalad may boohan may sheentay wada shaqaynta iyo sheegada kalsoonida iyo cadaaladnimada iyo daacadnimada sheentay maalin musuqaas ma faanahay in markaas uma shilayna ma oo ka shilayna ma shalay hibil ma jeesay fadin hibil ma intan jeesan oo ma baa ma baa xaqiiqdi geeka jaaris ka lahay geeka waqti ma baa lugooda lankiis ma baa dooran fadan san horfadi insha Allah udkin ka hasidin wa anum kuwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
gabagabadii weliba la deray guddoomiye rashiid xilligiisa shaacii lahaaya musharaxnimadiisa welina goobtalan shalbanaayay rashiid cabdulaahi maxamed bulshada iyo weliba mikrofonka welinuusa eray
musharaxnimada geedka aqalka hoosu federaalka soomaaliya dantaana lahaa ma-eedan shaksi danguudu hoobila oo mudanyi aaminsantin si dadnimo eh oo aqla ka jara oo mansiir siyaasadeed ka jara aaminsantiin qof oo mudug qofku siyaasiyo madiibini ogolo waana la shaqeeya laakiin hoob isiin may la raaya aaminsantiintaan ahabon ini aan ahaa waysiin ku codsaday ini may la raaya codkaas isiidaan waana ay kala xisaabtantaan meel aan la jeeyona ay kala xisaabtantaan bulshada nasiib darro burburti weyn ku dhahalay ini qabiil walla ka jiibsado iyo degaan la helo karo marka geedka dadkaan hor fadhiyey inkastoo reebo badan iska dhex jarayey haatana dadka goole iyo codku qufadahay dadkii dhelibata abtirsadaayaan way tilmaaman jareen la dagaalasho inay arka jareen sarmaan isaako oo dhexay geedka ogaaday sarmaan isaako walmoodi intana ilaa boosaaso cirafka iyo may la raayay xaafuungaa la rooga intana ilaa may la raayay kabjaroong iyo may la raayay cabdilla biroole iyo higaasdhe ilaa kismaayo higaasdhe la rooga way kale taasbeera ina xadoodo la gudubay gahootiyaanka nooliyeen etoobiya iyo kenya dantaasaytimiilagaaska nool dan daraysan qofka konton iyo kow kasgey ka dooradayaan yee laku faday badbaadiyo yee laku faday horumarsho yee laku faday nololyo bulshada geeka unahakujeedna meelo iyo ka tilmaamanta masita abtirsadaasa oo geeka dhibka badan ku jara marti meel kooban lay ku qaara dhulka la erow ama deegaanka la erow bay gaduud dareemo kortaan dad badan inay beerfuuran ka dhimad ahayaan may sababay ini liswarsada dadkii bay la raaya bulshadaasayta dantuwa galabta ka hayay misin adeegay lu warsada waliyo inin adeegi waayeen meeliyada beerfuurkas may sheenin ilaa in naxariisa madib reenya halmar iska dayay ini biyi meelaha ku qaada biyogas baaritaan nairobi indiran ogme usoo biyooginaha qaadima isbardaal rooga ininka umbatay galan ku jabi ilaahay naxariis waqtigii ahay iska dayay ilaa xad laboratory nairobi ee biyoogasla jeeyo iska dayay dhibaatada ku kooyahay shaksiyaadka kale hooli meel kusii wada fadeen waana dadka kale hoola sii dagaalanini fadeen waana sarmaan zonke isla ogna dadka nololo biyoyo ka nooliyen way la jarayhay ama wayba ka nooliyinah ilaa hata dadka bershomada walaala roo mugsid mugsid busiga ee way laku dhaxalee xanuun badan laku dhaxalee biyoogasayti oo roobka oo beelasbedadhaadaha liisuubi oo beelaka dhiyaaya mugsidkaasayti dadkii jiri badan oo kula kulmaaya anfacaase ini maylaraay kontumaysan boqol sen muddo e siyaasadna leeki jara dadna hogaan ahaada ceelna nhelna ama wartayaysan nhelna biyooje nasiib daro nagadaas caafimaad warshadaaba jara walbarashada dhaqanka liida duwan bulshahooba horumar ini samayta lafadow iska tiisanaata lafadow lawalba xorxaado hodisan dareera qofba antuusana lafadow lafadow shaksigu sida ina liin qaladna mansiir qaldan liinka hogaamina lafadow wayl liin baahaya iniga aqoonto lagu dhis qof iniga aqoonto diini iyo maadibu shaksiga biniaadanka ee liinku dhisna waa luus gooyin karo male waa luus dagan tarawna male waa luus isdhis tarawna male culeyslay iska haayeen bulshadana culeyslay ka haayeen ciidan mahadsantiin codsigaytaasu musharax xildhibaan aqalka hoose federaal dowladda federaalka soomaaliya iyo ahaa dadka aan walku tadawna dadka inta fadhiyo in dadka kale banaanka roogo saan horey tilmaamay sharuudo shaksiga hogaanka laku fadow inta diban fiirida milan fiirina shalay obojimahageed obojimaynaga innagana qofka reerkasanta abtirsada un fiiridan tartidiis iyo dadnimadiis iyo waltagshay taaska doorantaan iyo aqoontiisa marka ciidan mahadsantiin way baahna hadduu bulshadan geedka roogna keliya reerku un hata arrintu hor fadhiina shadadiya ma ah dadka kale deegaanka niiladegan ini saameyn ku weeldhan ini dad sayla oo mayla raayo hogaankas fahman kora mas-uuliyaddas fahman kora dhaqlisha le ini haxuludan ini la kala taliyo bulshada meelkasiyo roogaanba